إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal idilkiinba meel kasta waa joogtaan iyo si kasta idinku soo gaarayo maqalka warbaahinta islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah darab ayaa dad ku dilay waqooyigii soomaaliya kadib roob xogan oo ka da-ay halkaas dowladda etoobiya ayaa goob madal ah ka sheegtay inay soomaaliya u dirayso ciidanka ay ku qabsan lahayd xeebaha dalka mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa eedeemo kala duwan u jiidiyay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud intaasi waxay ahaayeen qodobada u duurkeen warkeena fiidnimo haatan u diyaargarowa isagoo dhammaystiran قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته wahweynimo sabtiyaha taariikhun ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka muxaram sanada kun afar boqol afartan toddobo dhankal waafaqsan sidii tobanka bish toddobaad labada kun shan iyo labaatanka danab ayaa dad ku dilay waqooyigii soomaaliya kadib roob xogan oo ka da-ay halkaas faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyiheen maxamed qaasim maalintii shalay roob xoogan ayaa ka da-ayay magaalada salaxley oo dhanka koonfureed kaga beegan magaalada hargeysa ee ku taalla waqooyiga soomaaliya roobkan oo ahaa mid weyn ayaa deegaanka biyo dhigay waxaana halkaasi ku dhintay laba ruux kadib markii danab amba biri ku dhacday intii ay da-aysay raxmadda alle roobka ayaa ka mid ah nicmooyinka oo allah ku galladaystay addoomihiisa waxaana qof kasta oo muslim ah la gudban inuu allah kaga shukriyo nicmooyinka uu allah siiyey iyadoo ay dhacdo in xiliyada uu roobku da-ayo in musiibooyin ka dhashaan dadka iyo duunyadaba saameyn ku yeesha dowladda etoobiya ayaa goob madal ah ka sheegtay inay soomaaliya u dirayso ciidanka ay ku qabsan lahayd xeebaha dalka warkan waxaa inoo haya wariyaheen farxaan cali cabdulaahi maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho shir ku yeeshay talishada dowladaha afrika ee ku bahoobay ururka ciidanka ee lagu yeero heeganka bariga afrika ee magaciisa la soo gaabiyo e s f shirkan ayaa daarnaa sidii ay dowladaha ku midaysan ururkan xal ugu heli lahaayeen caqabadaha amni ee haysta balse saraakiishii etoobiyaanka ahaa ee ka qaybgalayay ayaa soo bandhigay qorshe aan ahayn kii ajandaha shirka oo u adeegaya damaceeda guracan ee ku aadan xeebaha soomaaliya waxay goobta shirku ka dhacayay ka sheegeen inay ciidamadooda qaybta ka ah duulaanka magaciisa loo soo gaabiyo ee yuusom ay ka mid yihiin kuwooda badda maraakiib doonyo iyo agabkii ay ku howlgeli lahaayeenna diyaariyeen saraakiisha etoobiyaanka ah ayaa shirka ku muujiyey heshiiskii ay adhis ababa ku kala saxiixdeen dowladda federaalka iyo xukuumadda abiy axmed markii la kala qaybinayey ciidanka ka qaybgalaya duulaanka magaciisa loo soo gaabiyo ee yuusom waxayna sheegeen inay xilligaas ay dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh u oggolaatay inay qayb ka noqdaan askarta ay soo durayso kuweeda badda shirka ayaa ku soo dhammaaday buuq iyo sawaxan iyadoo saraakiisha ay soo dirsatay etoobiya ay ku dhawaaqeen fariintii loo soo dhiibay arrintan ayaa muujinaysa in dowladda etoobiya ay doonayso in hirgelinta damaceeda ku aadan qaadashada baddeenna uga soo gambanayso xataa heshiisyada ay la galayso dowladda federaalka si ay u gaarto danta ay leedahay waana halis hor leh oo ku soo korortay ummadda soomaaliyeed mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa eedeemo kala duwan u jeediyay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waa kan wariyaheen maxamed muudi abuu muslim maxamed xaadir nuur oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa waxa uu eedeemo culus u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh waxa uu sheegay in markii uu xasan sheekh qabtay xilka uu dagaal adag la galay dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho kuwaas oo uu ka barakiciyey guryahooda sidoo kalena uu iibsaday xarumaha caafimaadka waxa uu geesta kale ku eedeeyey in iminka uu colaado ka abuurayo qaybo ka mid ah gobollada dalka haddaba waa kan isaga oo la hadlay warbaahinta siyaasigan waxaad ogtahay markii dowladani xamarkii dagaalkii ugu adkaa waxay la gashay dadkii qaxootiga ahaa oo magaalada deganaaya oo masaakiinta la barakiciyey waxaa la baabiiyey wax kastoo dadku isku haynaysay waxaa la dumiyey wax kastoo qiimka qofka biniaadanka adkeynaya waxaa la iibsaday isbitaaladii iskuuladii wax la reebay oo gooniya ma jiraan marka hadda waxaa la baabiinaya meelihii nabadda ahaa sida halkaas ay ka muuqato meelo badanna waxa waaye siyaabo aan saxayna loo maamulay waxaasoo dhan marka aragto dee meesha waxaa ka muuqanayo in hogaamiye taariikhda si xun u geli doono in uu soomaaliya xasan sheekh waqtigiisu noqon doono asagana uu geli doono diiwaan ah in xilligii ugu xumaa soomaaliya soo marto shan labaatankii sano dowladaha soomaaliya dhisay inuu noqon doono ayay noqon doontaa wax oo oo maaragtay xasuus reeb fiicana ma jiri doono marka laga reebo xasuus oo negative ah xasan guguurte ayaa noqday madaxweynihii horseeday dhac burbur guryo boob aad aad u mahadsan tahay maxamed muudi abuu muslim dhegaystayaal warkii fiidmaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan wanag inta tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu